okay jacfar kukay aad iyo aad baad umahadsan tahay adiga iyo v o a daba waan umahadcelinayaa warbixintaa lasoo saaray aniga horta saaka igu horreysay shalay ba ay soo baxday inay soo socotana war kama hayn hase haatee de waxa weeyaan un guddida xildhibaanada u qaabilsan maaliyadda iyo iyo mxuuaye iyo dhaqaalaha waa shaqo ay leeyihiin oo koor joogtayna markaa waa un xaqooda ay gudanayaan laakiin waxaan isleeyahay anigu waxyaalaha ku qoran markaan akriyay ka baaran dhegay waxaan isleeyahay haddii layska wareysan lahaa waxyaalaha meesha ku qoran intooda badan markiiba markiiba waa laga jawaabi lahaa loomana baahdeen in warqad caynkaas oo kalaa oo imika meel walba layga soo wacayo marka waxaan isleeyahay anigu haddii layska wareysan lahaa way waxyaala badan baa markiiba laisla garan lahaa marka laga soo tago in aan layska waraysan adiguna aadan war usii hayn in warbixintaasi ay soo socoto ma jiraan waxyaabo kale oo warbixinta gudaheeda ku jira ama qodobada ku jira oo aad dhaliilsan tahay oo aad leedahay sidii saxda ahayd looma dhigin de waxa meesha ku jira oo dhani ma ma anigu ma arkaya wax reali run ah oo meesha ku jira oo maanta eeg eeg xisaabtu xisaabtu sheekada kale way ka duwan tahay xisaabi waa xisaab wey xisaabtu muran magasho ama waa laba ama waa ama waa hal laba laysku weeye laba looge waa afar un weeye marka xisaabtu waa laysasoo horfariisanaya laba labaa loo geyay ninkii shan ka doonayo waad khaldantahay baad odhan kii saddex ka doonayana waad khaldantahay baad odhan lahaa marka xisaab baa laysku hayaa xisaabtuna wax muran kalaba maaha lacagtaasi ma ma taalahaaya maya weyaan halkee ka dhacday halkan iyo halkan iyo halkan weyaan marka laga soo tago in ay sheegeen guddigu in wasaaradda maaliyaddu aanay ku dhaqmin asalkii qoondada miisaaniyadda labada kun iyo siddeed iyo tobanka ee goluhu ansixiyey qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid a in qarashaadka socodsiinta howlaha adeega ee dowladda oo running costiga loo yaqaano aanay inta badan helin hay-adaha dowladda marka laga reebo madaxtooyada golaha shacabka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda oo adigu wasiirkeedii aad tahay arrintaasi waxay dadka soo xasuusinaysaa warkii dhowaanaha laysla dhex marayay oo ku aadanaa in wasaarado qaar korontadii laga goostay arrintaasi ma jirtaa eeg eeg adee runtu waxay ku qotontaa waxa weeye lacagta aynu soo qaadnay inta inkastoo korodhay oo lacagii dakhligii dalku kordhay oo i m f tu markay noo yimaadeen march bishii saddexaad aanu ka gudubnay inta ay doonayeen aan inka badan keennay markii ay june noo yimaadeen intii inka badan keennay markay sebtembar soddonkeedii aan nairobi ku shirnay intii ka badan keennay imikadaana intii linooga baahnaa aan ka kor marnay haddana xaqiiqadu waxay tahay waxa weeye kharashkeenna iyo waxaa ina soo gelayaa dalkani dal ballaaran weeye dal waxyaalo fara badan inay qabtaan u baahan weye weeye dad shaqaalo badan qortay weeye dad ciidan doonaya weeye dad macalimiin doonaya weeye dal sida dalalka adduunka inuu u falgalo loo baahan yahay weeye sidaa daraaddeed adeer xaqiiqadu waxay tahay waxa weeye marnaba waxaan haynaye waxaan u baahannahay isma kasaynayaan marka hadday wasaaraddan ka habsaanto taa kalena maanta ka habsaanto maalin walba bisha soddonkeeda wax walba ma bixin karo runta sidaa wey laakiin afarta xafiis ee la xusay si joogtaa bay u helaan baa la leeyahay iyagu waxba kama cid si joogtaa u heshaa ma jirto cid si joogtaa u heshaa ma jirto cid walba marba waxbaa ka dhiman waa laysku daalacnaasilayaa suufiya xanjaa laysku kabayaa sacuudi arabiana mayihin americana mayihin waxaan u baahannahay markaa intaan shaarka iska jeexjeexayno ee isjiidayno ee aan lugta isjiidayno in hore loo socdo oo qof waliba waxaa looga baahan yaha bixiyo oo lacagaha ururino waan ka baxnay wadankan hadda kadib in shilin lasoo ururiyo si xun loo isticmaalo ma dhici doonto koorjoogtayn badan baa socota isjiidka ka sokow guddigan soo howshiisu maaha inuu la socdo dhaqdhaqaaqa wasaaradda iyo guud ahaan maaliyadda dalka maadaama uu u xil saaran yahay inuu korjoogteeyo lana socdo meesaasay tahay inuu la socdona way tahay waanay la socdaan laakiin reportka halkaa kasoo baxay aniga waxay la tahay inuu inuunusan banaanayn qodobka kaloo muhiimka aan u arkay wuxuu yahay in wasaaraddu ay lacago ka qaado sharikadaha xawaaladaha iyo bangiyada taasoo aan ahayn canshuur waxaa lagu tilmaamay baa la leeyahay qaaraan la siinayo xarunta warbixinta maaliyadeed waxay ku dhacdaa qarashkaasi laga soo qaado ee bangiyada iyo xawaaladaha qasnad gaar ahoo wasaaraddu ay leedahay wasaaradda qasnadeeda bay ku dhacdaa kuma dhacdo qasnada dhexe ama bangiga dhexe kuma dhacdo baa la yidhi arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa arrintaasi arrintaasi waxaan u malaynayaa haddaan haddaan fahmi karo arrin ay si khalada loo fahamsiiyey wey waxa weeye hay-ad baa la dhisay laydhaha hay-adda sirdoonka iyo reportinga oo loo baahan yahay baarlamaanka ansixiyey oo loo baahan yahay inay hay-adaha ka caawiso arrinta ah customarkaaga ogow waad ogtahay wadan wadankeena inaanu lahayn wadan baanan corresponding banks layidhaha inaanu lahayn adduunka ilaahay lacagtii la dirayay inay dhibaato tahay waa la ogyahay qaraarka la gaadhay markaa waxa weeye inaan inaguna dowladda soomaalidu ay budget u allocate garayso qolooyinkan xawaaladaha iyo baanankuna ayaguna waxoogaa lacaga diidaan waa wax cadaana weeyaan oo aan geedna lagu waxa la isweydiinaya waxay tahay maxaa canshuur ay u noqon weysay lacagtaasi de waa contribution waa wey contribution contribution institutionskaasi ay constitutionka ku dhisayaan si loo taskareeyo baa la yidhi qaanugu way ku qoran tahay si loo taskareeyo that they are ready inay diyaar u yihiin inay hay-adda caawiyaan waana wax la diskaskarayn karo lana arki karo meel bay taallaa dad waxaa lagu finance garanayaan caddaan wey bad waxaa la sheegayaa ku daran hay-ad habka loo isticmaalo waxaasnoo diyaar waxaa la sheegayaa lacag konton milyan ah oo sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii dowladda sacuudigu ay ugu deeqday dowladda soomaaliya oo ku dhacday bangiga dhexe soddon milyan waxaa la isticmaalay sanadkii hore labaatan milyan waxaa lagu ballansanaa baa la leeyahay sida warbixinta ku qoran in loo soo wareejiyo miisaaniyadda labada kun iyo sideed iyo tobanka kumana cadda labaatankaasi milyan halkee bay jirtaa eeg lacagta kontonka kontonka milyan iyo banka kusoo dhacday wato beenba wey banka weligeedna kuma soo dhicin konton milyan kuma soo dhicin lacagta eeg lacagtaasi kontonka milyana ee sacuudiguna siiyey iyo soddon milyan oo laba milyan iyo bar bishiiba ah oo turkiguna siiyey eeg lacagtaasi waxaan kuu sheegaya simply waxa weeye lacagtaasi maalintii lasoo lasoo diray halkii laga soo diray corresponding bank ay soo martay no longa kiis laguma qaado lacagaha si aad ogtahay halkay soo martay halkay soo gashay sidii loo isticmaalay waxa today la isticmaalay cidda isticmaashay reportkeedii inta hadhay halkay taallo wax walba waa diyaar wey haddii lay weydiin lahay markaas ma waxaan u malaynayaana maalmihii committeegu ama guddigu la kulantay muxuu aha tiamka aniga ila shaqeeya inay inay u sharaxeen un isfaham la-aan un baa dhacday baan u malanaya tan ugu muhiimsan tan ugu muhiimsan waxay tahay arrinta laga sheegay maamulka gobolka banaadir sida ku cad warbixinta hanti dhowrka guud bay leeyihiin guddigu waxaa soo galay khasnada maamulka gobolka banaadir lacag ka badan shan iyo toban milyan muddada u dhexaysay janaayo ilaa juun waa sanadkan halka hore ay ugu jirtay lacag dhan amaba ku dhow laba milyan oo doolar wadarta guud oo ay ka dhigaysa markaas lix iyo toban milyan iyo bar lacag ka badan muddada u dhexaysa janaayo ilaa juun labada kun iyo siddeed iyo tobanka balse waxa uu maamulka gobolka banaadir ka helay dowladda dhexe lacag dhan siddeed milyan iyo bar wax yar ka badan waana la wada kharash gareeyey isla muddadaasi sare ku xusan dhammaan lacagahaasi inta badan ma lahan caddaymo ku filan isticmaalka lacagta sare ku xusan waxaana ka muuqata maamul xumo maaliyadeed oo baahsan habka kharash bixineed ee maamulka gobolka banaadir maxaa kaaga baxay marka qodobka horta waxaan odhan karaa waxa weeye wasaaradda maaliyadda taasi waa waa way de ka way ka baxsan tahay annaga iyo wasaaradda maaliyadda iyo central banka iyo waxa soo wadagelaya iyo iyo gobolka banaadir anigu waxaan qabaa waxa gobolka banaadir lacagta kasoo gasha dekeda ugu gooda direct ugu gooda mar alla markay account kusoo dhacday iyoy u goodaa marka ma ma hubo figureskaasi inay inay inay jiraan ma hubo anigu aan dib baan ugu noqonaynaa laakiin waan helaynaa wax waliba caddaan wey wixii iyaga u wareegaya markaaba u wareegaa waaya talooyinka talooyinka ay soo jeediyeen guddiga waxaa ka mid a inaad adigu hor tagto golaha shacabka oo hortooda aad kaga jawaabto su-aalahan ma lagu soo wargeliyey adiga inaad halkaasi tagto mase jiraa wakti cayiman oo aad noo sheegi karto inaad baarlamanka tegayso nairobian tegayaa shaqo kasoo qabanaya mar alla markaan soo noqdo waan diyaar garoobeynaa markay iyagu time i qabtaan waan wa waan waan diyaar baan unoqonaya waan tegayaa beraaban tegi lahaa infact laakin de wa waan maqanaya beriya saan damba marka markaan soo noqdo waan tegi waanan isla lafaguraynaayo dhinac baan u wada soconaa insha allah tacaala waxbaan isla garanayna ugu dambayntii warbixinta waxaa lagu sheegay in canshuurta laga soo ururiyo hoteelada iyo goobaha ee la midka ah ay sare u kacday oo koror uu jiro waxyaabaha lagu ammaanay wasaaradda sidoo kale waxaa la sheegaya canshuurtii qaadka laga qaadayo hoosu dhac in laga dareemay maxaa keenay qaadka in canshuurtii laga qaadayo ay hoos u dhacdo canshuurta qaadku inay hoos u dhacdo ma aha wax wax lala yaabi karo ma aha wax kacay ma jiraan wax zero aha baa wan noqday way tan qaadka maxaa hoos u dhigay ta qaadkana adeer waxa weeye fluctuation ba iska jira waxaa jira meesha laga soo guroobaa dee annaga lanagu yidhi wa istaafdaafa maanaan arag annagu intaa waa koor joogtaynaa meelaha laga soo guro ayaa marna abaari jirtaa marna jiraa ma garanaysaa inaan barwaaqa jirtaa marba qaadku si buu yahay aan dhibaato ku keeno laakiin de waa yaraaday demandkiibaa waxaa yaraaday supplygiibaa yaraaday